Ururka Warbaahinta Puntland ee MAP ayaa shan iyo labaatan wariye oo ka howlgala magaalada Gaalkacyo u qabatay tababar ku saabsan badqabka iyo tabinta doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Puntland tababarkan oo socon doona muddo shan maalin ah ayaa wariyaasha waxaa lagu bari doonaa sidii ay u tabin lahaayeen doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Puntland maxamed daahir xaysane gudoomiyaha ururka warbaahinta Puntland ee MAP iyo Naciima Muuse Cilmi xogeyaha ururka warbaahinta Puntland ee MAP ayaa si wada jir ah uga waramay muhiimada tababarka waa koorso isugu jirta saan idiin sheegay badqabka suxufiga iyo tabinta doorashooyinka waxa la wariyay waxa ugu weyn uu qabtaa waa inuu doorasho wadankiisa ka dhacaysa uu tabiyo kulligiis aa ogtihiin mashquulka wadanka ka jira doorasha la qabanaya idinkana waxaad tihiin korjoogtadii koowaad ee doorashada si idinkana naftiina u badbaadisaan ummadana aa war saxa ugu tabisaan baa la idiin diyaarinaya marka muhiimaddu casharku leeyahay waa garan kartaan istaadhigu aad buu muhiim noogu yahay waxbarashada innaga waxbarashada birootu noo ah waa inaad waxbaratid halkan waxbarasho kala tagtid waadi kaga mahadcelinaynaa sidaa usoo ajibteen ajmaadii ururku idiin fidiyey ahaayna kasoo qayb gashaan tababarkan hooyada idiin sheegtay ku saabsan badqabka iyo taminta doorashooyinka golayaasha deegaanka oo loo ballansan yahay ama loo midlan yahay labaatan iyo shanta bishan aynu ku jirno may haddii la biidmo oo maanta ololayaasheedii iyo socdaanba waxaa weeye sida laga dareemaya mikrofoonada iyo waxaa weeye hawsha aad waxaa weeye banaanka socota baad dareemaysaan waxa uu qayb ka yahay tababarkan tiradan waxaa weeye toddobaatan iyo shan waxaa weeyaan saxaafi puntland boosaaso hadda aan kasoo gabagabeynay gaalkacyo aan ku xijinay iyo garowe oo ugu dambeyn doonta haddii rabeeno toddobaatan iyo shanta qof waxay qayb ka noqon doonaan tabinta doorashooyinka golayaasha deegaanka magaaladan iyo deegaanada ku xeeranba oo waxaa weeye gobolka waxaa weeye mudug waxaa weeye ah waxaa loo baahan yahay warbaahin xiliyadan oo kale marka ay waxaa weeye ay jirto doorashooyinku ama maxaa la yidhaahdaa ololayaashu warbaahintu inay mas-uuliyad gaara iska saarto waxa ay tabinayso waxa dadka u sheegayso saxaafad mas-uuliyad ku shaqaysa canshaxa ilaalinaysa xeerarka maxaa la yidhahdaa iyo iyo iyo waxaa weeye iyo akhlaaqiyaadka miinadana dhowraysa ayaan u baahannahay oo ugu horeyso xeerka habdhaqanka warbaahinta xiliyada maxaa diiwaangelinta iyo iyo doorashada golayaasha deegaanka oo tiibakan kala saxeexanay may may saddex iyo tobankeedii laba kun iyo labaatan iyo kow qayb buu ka yahay nuqul ka mid aad heli doontaan isagoo online ah waa waxa weye b d f waa jira oo xogayu haysto iyo isagoo waxa weye qoraal intaba loo baahan yahay sideed qodob buu ka kooban yahay maxaa sideed bej buu ka kooban yahay oo ay ku qoran tahay xuquuqda warbaahintu leedahay iyo waajibaadka laga rabo ما لها وما عليها بالعربي هذه ما له وما عليه هذا وهذا كارثة باخذي كرتا مذكري مؤنث لبدا waxa leedahay wax lagu leeyahay waxa ku leedahay in xogta lagu siiyo ishi waxa weeye waxa weeye keeshid lagu soo siiyo meesha wax marayaan waxa malayn doonaa gaalka ayo magaalo weyn tiibak waxay ku samaysan doontaa xarun waxaa jiri doontaa la socod situation room baa jiri doona si xogayo waxa weeye ugu laad qortu ka mid yahay inaan la hordhicin waxyaabaha basiga laga hordhicin maxaa la yidhaahdaa natiijo socota inaan maxaa la cidaan afayeen waxaa weeye urur ahayn cidaan maxaa la yidhahdaa matelin siyaasadda waxaa weeye ururkaasi ama aan afayeen u ahayn ama loogu talagelin hadasho inaan warkeeda soo gudbin xilliyada ay fududahay warbaahinta in la isticmaalo si dadka loo jahwareeriyo loo marin habaabiyo islamarkaasna la isku danaysto marka ha noqonina adeegayaal waxaa weeye la dhex maro laga soo dhex hadlo iska hubiya xeerarkan iyo shuruucdan iyo wax walbana asaas waxa waa diinta islaamka iyo qur-aanka waa ku wada dhigateen kulligiin yaa ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiqun binaba'in fatabayan calaa an tusiibuu qowman bijahaala fatusbicu calaa maa facaltum naadimiin sadaqa allahu alcadiim inaad iska ilaalisaan waxa la yidhi oo aydan noqon adeegayaal aydan noqon maxaa la yidhaahdaa fariin fariin fariin xambaarayaal aydan noqon aan waxba hubsan ee aad noqotaan adeegayaal dadka usoo gudbiya wax saxan idinkoo maxaa la yidhaahdaa dad islaam ay nahay soomaali bay nahay dhaqan iyo diin diin iyo dhaqanba wayna leenahay shuruuc iyo xeerar iyo waxa weye akhlaaqiyaad iyo maxaa la yidhahdaa dabar inoo ayna dabra oo maxaa la yidhahdaa ayna qabanayaan waa leenahay taas inayn marnaba waxaa weeye aynan ka tegin waxaa weye baan waxaa weye baan u baahanay haddii rabbi waxaan rajeenaya insha allahu tacala inaad ka faa'iidaysan doontaan